واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
marka waxyeello gaadho aadmiga wuxuu la baryaa isagoo dhinac u jiifa ama fadhiya ama sara jooga kolkiisa aan ka feejna waxyeellada wuxuu ku sii socdaa caasiyoobiddiisa sida inaannu marnaba noogu gargaarsan waxyeello gaadhay inaan ka qaadno sidaasaa loogu qorxiyey xadgudbayaasha waxay falayeen